kala duwanaano waa taan horuu sheegnay marka mar kale waxaan bogaadinayaa eh, prime ministerka xafiiska bannaynaya cabdiweli sheekh axmed oo muddadii uu soo joogay runtii eh, meeshii maalintuu imaanayay meel ka duwan maanta soomaaliya uga tegayo meeshaas ka duwan oo meeshii hore meel meel ka sarraysa oo ka fiican oo ka wanaagsan oo ka ididiilo wanaagsan ah maanta inuu uga tegaya isagana wuu ku faani karaa annaguna waan ku faanayna waanan u qiraynaa prime ministerkana cusub eh, cumar cabdirashiid waa la wada tilmaamay waan rajaynaynaa isagana in maxaanku yidhaahdaayey uu hore u socdo maadaama hore u socdo annaguna aan diyaar u nahay inaan la shaqayna diyaar maadaama laga dhawaajiyey oo la yidhi kala duwanaanshihii dhacay colaad ma ahayn isnacayb ma ahayn dagaal ma ahayn waxaan aad iyo aad ugu raacsanahay intii hore la sheegay ragga iyo gabdhaha meeshaan fadhiyahay in badanoo ka mid a inay golaha kasii mid noqon doonaan aanay sii wadi doonaan shaqadoodii waa loo baahan yahay shaqadu shaqadu inay sii socoto oy sii qorxonaantaa loo baahan yahay suuriya ayaan laga tegin haddii haddii la yidhi haddii haddii la yidhi